وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
waxaana yeelay quluubtooda dushooda daboollo iyo culays dhegahooda si aanay u fahmin qur'aanka markaadna ku xusta rabbigaa keliya qur'aanka waxay jeediyaan dhabarradooda iyagoo disan